taswiirta laba iyo tobnaad ista waa ay tagtay boqorkana waa uu ku farxay araggeeda waxa uu rabay inuu ogaado waxa ay damacsan tahay markaasaa waxa ay tidhi hadday idin farax gelinayso adiga iyo haamaan waxa aan doonayaa inaad ka soo qayb gashaan casuumid aan samayn rabo waa uu aqbalay oo uu ku yidhi haamaan adiguna imaw markii ay cuneen kadib ayuu weydiiyey esta waxa ay rabtay oo waxa ay ku tidhi maalinta labaad u imaada casuumid oo waa idiin sheegi doonaa waxa aan rabay oo markaasuu haamaanna waxa uu qalbiyey oo yidhi bal eeg waxaan ahay nin weyn oo waxa aan la cunayaa boqorka iyo boqoradda marka waa uu isla weynaa oo aad ugu faraxsanaa markii ay baxeenna wuxuu arkay modhikaaya waa uu ogaa modhikaaya markaasi in uusan isaga u sujuudaynin oo waxa uu adeeyey xaaskiisii iyo carruurtiisii oo ku yidhi maxaan ku sameeyaa markaasaa waxa ay ku yidhaahdeen ninkan isaga ah ciiji oo geed ka soo lalmi si ay markaasi dadku u arkaan sidii ayuu sameeyey markii labaad markii ay casuumaddii ka qayb galeen waa casuumaddii estere ayaa waxa uu boqorkii weydiiyey waxa ay rabtay markaasaa waxay ku tidhi boqorow hoogalaan in dadkayga la dilo markaasuu boqorkii ku yidhi yaa samayn karaa waxaasoo kale markaase waxay ku tidhi haamaan haamaan waxa uu arkay sidii uu boqorka u xanaaqay oo markaasi laftiisu wuu cabsaday markaasuu ester waxa uu weydiistay in ay markaasi la hadasho boqorka si uu isagu u saamaxo boqorkiina taasi iyada ah wuu ka addeeci waayey oo ma aanay samaynin ester in ay markaasi saamax u weydiiso haamaan boqorkiina wuxuu amar ku bixiyey in markaasi isagana la ciijiyo waa haamaane oo lagu ciijiyo meeshuu u dhisay modhikaaya maxay tahay natiijada isla weynaanta bal haddana aynu eegno kitaabka injiilka ah axdigii hore bugga mahmahayadii cutubka lix iyo tobnaad aayadaha siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban kibirku wuxuu hor socdaa baaba oo madaxweynaanuna waxay hor socotaa dhicid in kuwa kibirsan buuli lala qaybsado waxaa ka sii wanaagsan in kuwa hooseeya laysla sii hoosaysiiyo